بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحين نكون حشرني كتابك أعلام السنة المنشورة للحافظ الحكم رحمه الله تعالى آه عشر كان عشر كبغول صدن يلبو النقونيا weli waxaynu tacliiqinaynaa su-aashii boqol iyo lix ayaynu tacliiqeedii ku jirnay khaasatan waxaynu ugu dambeeyey masiixu dajaal ayaynu ka hadlaynay marka casharkan arrintii masiixu dajaal ayuu tatimo u yahay oo dhammaystirayaa awalan markaynu waqaayada sheegnay waxyaalaha la ysaga ilaalinayo oo waxa weeye qofku inuu kitaabka iyo sunnaha barto inuu cilmi u yeesho axaadiidta nabiga calayhi salaatu wasalaam uu barto oo ku soo aroortay waxau yidhaahdaa imaamu safarini raximahu llahu tacaala marka uu ka hadlayo arrintaas kitaabkiisa caqiidada waxaa habboon buu yidhi qof kasta oo cilmi leh inuu faafiyo axaadiitan oo dadka uu baro oo dumarka iyo caruurta iyo aad loo baro si aynan fidnadiisa ugu kadsoomin leanna wakti kasta ayuu soo bixi karaa ilaah baa garanaya taas ayaa aad iyo aad muhiim u ah marka qofku inuu dadaalo ayaa laga rabaa amaa ugu dambayntii halaaku dajaal waman yaqtuluhu dajaal waa uu dhimanayaa sida bilowaadnigu u dhintaan buu u dhimanayaa yaase dilaya masaladaas ayaynu halkan kaga hadlaynaa axaadiidta waxay caddaynaysaa sida xadiidkii dheeraa oo nawaas ibnu samcaan cinda muslim waxa uu caddaynayaa markii dajaal uu noocaas fidnadiisu badato ayaa dadka mu'miniinta xilligaa waxaa jooga mahdiga la sugayo oo waxa weeye ka mid a aalabeytkii nebiga calayhi salaatu wassalaam oo nebigu tilmaamay oo ninkaas waxa weeye caadilkaa oo imaan doona aakhiru zamaanka oo ka soo horeeya ashraadu saacatu alkubraa mahdigaa la yidhaahdaa isagu ka mid ma aha ashraadu saacati alkubraa laakiin wuu ka soo horeeyaa imaan buu noqonayaa ummadda islaamka oo dhan buu hogaaminayaa markii fitanku bato ayaa ilaahay soo saarayaa markaasuu waxa weeye cadli iyo wanaag buu keenayaa waana aalabeytkii nebiga ayuu ka farcamay oo ka soo jeeda sida axaadiistu caddaysay ninkaas oo waxa weeye imaam ah oo dadkii halkaas jooga ayaa dajaal soo baxaya warkiisay maqlayaan marka inuu dajaal soo baxay ciidamay u diyaarinayaan inay la dagaalamaan oo dagaal ku qaadaan ayay u diyaar garoobayaan meeshaa marka dimashik la yidhaahdo waa magaalo madaxda suuriya meel dhinaceeda ah oo waxa weeye cinda manaarat albaydaa halkaa uu nebigu ku tilmaamo macruufa oo sida ibnu kathiir iyo imaam nawowi tilmaamayaan waa meel macruuf oo la yaqaan oo dimashik u dhow halkaa iyagoo ku diyaar garoobaya oo mahdigii ciidamadii diyaarinayo oo inuu ugu u baxo dajaal la dagaalamo u diyaar garoobaya oo salaadii subax loo istaagay oo la aqimay oo la safanayo ayaa waxaa soo degaya nebiyullaahi ciisa calayhi salaam oo malaa'ig waddo ayaa halkaa ka soo degaya markuu saa u soo dego ayuu markaa mahdigu garanaya wuxuu odhanayaa salli binaa na tuji markaasuu leeya may adigu ina tuji safkii muslimiintuu gelaya meeshaa salaaddii subax baa la tukanayaa oo nebiyullaahi ciisa markaas ayuu ciidankii hogaaminaya weerarkaasaa lagu qaadayaa dajaal waa la cayrsanayaa wuu cararayaa axaadiidtaa waxay tilmaamaysaa marka nebiyullaahi ciisa carafta ka soo carfaysa udugga iyo wanaagga ka soo carfaya kaafir u adkaysan kara ma jiro qof kasta oo gaala oo caraftaa u soo urta waa dhimanaya markuu caraftaa dareemo ayuu dhimanayaa gaal kasta dajaal buu marka cayrsanayaa waa cararayaa dajaal baabu luddi mee la yidhaahdo uu ku gaarayaa baabu luddi mee la yidhaahdo ayuu ku gaarayaa waana meel dimishq u dhow waa baldatun fi falastiin hadda oo dimishq agteeda ayaa la yidhahdaa baabu luddi halkaa ayuu ku gaarayaa fa yaqtuluhu markaasuu halkaa ku dilaya ninkii rabbinimada sheeganayey oo dadka fidnaynayey afartankiisii beri markay usoo dhammaato ummaddii fidneeyey halkaas ayaa lagu dilayaa nabiyullaahi ciisa calayhi salaam ayaa dilaya oo halkaa ku dilaya marka meesha uu ku dilayana uu ku gaarayana waa baabu luddi weeye amaa khaatimada aanu qisadiisa ku gebagabaynayna masiixu dajaal arrintaas aan ka sheekaynay oo dhan wada axaadiis saxiixa ku sugan oo bukhaari iyo muslim iyo sunanka iyo masaaniidda kulli lagu wariyey sheekh alalbaanina wuxuu ka qoray raximah llahu tacaala risaala khaasa oo qisatu lmasiixi dajaal waa kitaab dhan buu ka qoray oo matbuuca oo axaadiitoo dhan uu ku aruuriyey iyadoo ay saa tahay ayaa marka waxaa inkiray dad caqlaaniyiina oo waxa weeye fikirka gaalada qaatay oo waxay yidhaahdeen adduunkoo dhan nimankii sayaaxiinta ahaa oo dhulka wareegayey oo iska tamashilaynayay ayaa adduunkoo dhan soo dhammeeyey marka meel jasiiradoo hartay maanta ma jirto hadday jirtana satelliteka laga arki lahaa marka waxa weeye waa waa rumuus weeye iyo waxa weye dadkaa lagu cabsi gelinayey caqlakaasay la mareen marka gaalo warkood bay qaateen nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam warkiisana waa diideen kuwaa markaa waa waa jahli weeye kafaa bil waxa weeye jahlan arrintaasaa jahli ugu sugan waayo arrinta axaadiidta nebiga calayhi salaatu wassalaam oo saxiixaa sheegtay oo ah caqiidatu asalaf asaalix min alsaxaaba waltaabiciin waman bacdahum caqiidadoodiia oo kutubulcaqiida kitaab kasta oo aad soo qaadid oo caqiidaa oo ka sheekaynaya arrimahaas laga waayimayo waa ku qoran tahay waa xaq weeye in la rumeeyo marka qofka marka beeniya oo arrintaa diidaa waa khatar inuu waxa weeye diinta kaga baxo oo waxa weeye hadduu weliba cilmi u leeyahay oo qof cilmi leeyahay waa arrin khatara weeye waayo raddul axaadiid waa arrin kufriya weeye xadiis saxiixa qofka hadduu radiyo waa qof nebigii calayhi salaatu wasalaam beeniyey buu noqonaya waa arrin khatara wuxuu yidhaahdaa imaam tuwayjiri sheikha tuwayjiri raximah llahu tacaala marka uu radiyaya nimankaa sida abu cubaya iyo nimankii diiday oo caqlaaniyiinta wuxuu yidhaahdaa axaadiidta arrintan masiixu dajaal axaadiis saxiixa ku sugan kutubulcaqiida ayay mudawan ku tahay waa caqiidatu ahlusunna weeye salafu saalix waa caqiida salafiya buu yidhi qofka beeniyaa waxa weeye dalaal iyo baadinimo taasaa ugu filan waayo axaadiista nebiga qofka beeniyaa waa qof halaagsamay wa marka a'immadoo dhan saasay u sugayaan caqiidadan nu'minu bidaalika waxay la mid tahay yajuuj wamaajuuj oo inoo imaan doona saasoo kale u beeniyeen waxay kaloo beeninayaan waxyaalo badan marka koomkan ilaahay baa maamulo cid ku noolna inagu ma garanayno jinni baa inagula nool mana aragno marka qof baa maanta halkaan soo maray indheheenna wixii ilaahay ugu talagalay bay arkaan wax kale ma arki karaan marka waa aladiina yu'minuuna bilgheybi dadka mu'miniinta waxyaalaha qeybka waa inay rumeeyaan arrintaana waa arrin cilmi qeyb ah inuu qofku ka hor yimaadana maaha waa in la rumeeyo waaye marka insha allahu tabaaraka watacaala waxaan ku xujinaynaa nuzuulu ciisa calayhi salaam intaas ayaan kaga gudbaynaa qisatu dajaal walxamdu lilah rabbi alcaalamiin